بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه weli waxaanu ku dhex jirnaa tafsiirka qur-aanka kariim kariimka ah suuratu lmu'minuun qisasu alambiyaa ayaanu dhex soconay nebi nuux qisadiisii ayaa inoo dhammaatay alla wuxuu yihi markaa humma ansha'naa waxaan waxaan amaamudnay ama waxaanu unugnay min bacdihim waxaanu waxaan abuurnay oon amaamudnoon unugnay min bacdihim bacdi qowmi nuux qarnan aakhariina kuwa kale ayaanu bacda qowmi nuux ahaysiinay waxaana kuwan ay u badan yihiin inay yihiin qowmu waxaa weeye inay caad qowmu huud inay yihiin ayay u badan yihiin iyo say isugu xigi jireen qur'aanka humma ansha'naa waxaan abuuray min bacdihim markii nebi nuux qoomkiisii la halaagay kadib qarnan waxaa weeye ummad aakhariina oo kale fa arsalnaa waan dirnay fiihim kuwaa la abuuray waxaan u dirnay waxaanu u dirnay rasuulan rasuul oo minhum iyaga ka mida ayaan u dirnay oo cashiiradooda ka dhashay huwa huud waa nebi huud calayhi salaam nabadgelyo korkiisa ha ahaatee yaanu u dirnay minhum muxuu yidhi isaguna an icbudullaaha ilaahay keligii caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo oo hayruhu ilaahay aan ahayn afalaa tattaquuna miidan ilaahay ka baqaynin cadaabkiisa iyo inuu idinka aarguto haddaad ku gaalowdaan wa qaala waxaana almala'u kuwii waaweynaa ee madaxda ahaa oo min qowmihi nabi huud qoomkiisa ah aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biliqaa'i alaakhirati aakhirana kuwaa way beeniyeen oo wa atrafnaahum aanu u nicmaynay oon u waasicinnay waxaa weeye wa atrafnaahum aan u nicmaynay filxayaati noloshan addunyaa ee dhowna aan ugu nicmaynay waxay yidhaahdeen maa haadaa kan ma aha ilaa basharun waa bini aadam oo midlukum idinka idinka mid ah waa idinku idinla mid yahay marka sidee buu rasuulnimo u sheegan karaaya sidee buu rasuulnimo u sheegan muxuu idinkaga xigaa inuu rasuul noqdo maa haadaa ilaa basharun waa bini aadam oo mithlukum idinka oo kaleeta ah waa inuu taa yahay waxaa idinku daliila ya'kulu wuu cunaa mimaa shay buu cunaa ta'kuluu minhu idinku aad cuntaan unbuu isagana cunaa wa yashrabu wuu cabbaa mimaa tashrabuuna wixii aad cabtaan buu cabbaah marka waxuu idinla dheeryahay ma jiro waxaad quudataan haddaad rumaysaanna maxaad ka dheefaysaan maxaad ka faa'iidaysanaysaan wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen wala in atactum haddii aad addeecdaanood rumaysaan basharan bini aadam oo mihlakum idinka idinla mida innakum idinka idan goorta aada ruux bini aadama aad hoggaanka u dhiibanaysaan iyaguna hadda waxay rabaan iyagoo baatil iyo sanam iyo gaal in hoggaanka loo dhiibto iyo dad hoggaamiyaan bay rabaan baatilka saasaa lagu yaqaanaa yuriidu an yukhrijakum min ardikum buu ku dhihi wa yuriidu an yatafadala calaykum inuu idin hoggaamiyuu rabaa oo hadduu hoggaamiyo diinta ilaahay iyo xaqa iyo khayrka ayuu ku hoggaaminaa adigii asnaamta iyo macaasida iyo baatilka iyo kufriga ba waad hor joogtahay maxaa marka fiila hadalkooda baatilka yaa ilaahayna tusayaa subxaana wa tacaala inaynan ka cajizin oon la dagaalanno oo qofka mu'minka uu diintiisa ku adkaado walaa in atactum haddii aad adeecdaan basharan bini aadam oo mihlakum idinka idinka mid ah innakum idinka idan goorta la khaasiruuna waad khasaaraysaan kuwa khasaaray ayaad noqonaysaan bay leeyihin haddii aada rumaysaan maxaa yeelay wuu idin dullaynayaa intaad raacdaan waxaa weeye sidaasoo kale marka rusushii ilaahayna in la raaco uma ogola iyagana in la raacayay rabaan iyagii asnaamta caabudayay oo khusraan iyo wax walba iyagu ahay qaatalahumullaahu annaa yu'fakuun sidee baa xaqa looga leexiyey ayacidukum miduu idin yaboohayaa mise miyuu idinku goodinayaa ayacidukum miyuu idinku goodinayaa annakum idinku idaa midtum haddaad dhimataan oo miyuu idin yaboohayaa ayacidukum miduu idin yaboohayaa annakum idinku idaa midtum haddaad dhimataan oo wa kuntum aada ahaataan turaaban caro iyo wa cidaaman lafo annakum idinka mukhrajuuna in la idinsoo saarayo oo la idinsoo bixinayo oo qubuurtiinnii la idinka soo bixinayo ma taasuu idin yaboohayaa taasi aada bay u fog tahaye waxay yidhaahdeen marka hey haata hey haata taasi aad iyo aad bay limaa tuucaduuna waxaa la idin yaboohayo waa wax aada u fog in hiya noloshu ma aha ilaa xayaatunaa noloshannadii weeye addunyaa ee dhoweyd ama liidatay namuutu waan dhimanaynaa wa naxyaa waana noolaanaynaa wamaa naxnu annaguna ma nihin bimabcuuhiina kuwa la soo saarayo ma nihin adduunyada waa iska saas waxay yidhaahdaan gaalada maa hiya ilaa arxaamun tadfac wa ardun tablac waxaa weeye raximkii hooyada oo soo tuurayo iyo dhulkii oo liqayo ilaa waxaa weeye arxaamun tadfac wa ardun tablac taas ayay yidhaahdeen xaggay ka keeneen maxaa cilmigay u haystaan marka waxay hey haate hey haate limaa tuucaduun in hiya ma ahaanin noloshii ilaa xayaatuna adunyaa waa iska caadiyo cidna way sii dhiman cidna way soo noolaan adduunkuna sidaa waa garaangartaa isdaba wareegayso wax uu dhammaan adduunkan iyo wax aakhare la yidhahdo oo laisa soo saarina ma jirto wamaa naxnu annagu ma nihin bimabcuuhiina kuwa la soo bixinaya ma nihin mana rumaynayno walasnaa bimusadiqiina waxa uu sheegayo huud in huwa isaguna ma aha ilaa rajulun waa nin oo iftaraa been abuurtay cala allaahi ilaahay korkiisa yuu kadiban been ku abuurtay wamaa naxnu annagu ma nihin lahu huud bimu'miniina uma rumaynayno waxa uu sheegayo kama dhegaysanayno waxa uu waxaa weeye markuu ka quustay iimaankoodii uu hadalkoodiiyo say u hadlayan u arkay uu isna ilaahay ku cararo ilaahay baryey qaala wuxuu idhi rabbi rabbigayow unsurnii iiga gargaar bimaa kadabuuni beeninta ay beeniyeen daraaddeeda ilaahuw iiga gargaar rabbi insurnii bimaa kadabuuni qaala ilaahay wuxuu yidhi wuu ka ballanqaadayoo camaa qaliilin bacda qaliilin mar dhow yay la yusbixunna ahaan doonaan naadimiina kuwa ka qoomameeyey waxa ay ku hadlaan ay ku hadlayaan iyo gaalnimada layusbixunna naadimiina mar dhow ayay ka qoomamayn doonaan fa akhadathum waxaa qabatay assayxatu qayladii marna rajfaa la odhan marna sayxaa la odhanayaa ismana diidayaano jibriil baa ku qayliyey qayladu waa taa markaasay dhinteen ama qayladii jibriil buu dhulka la gariiray fa akhadathum asayxatu qayladii baa bilxaqi xaq ku qabatay oo halaagtay ilaahay cadaaladiisa fa jacalnaahum waxaanu ka dhignay ghusaa'an waxaan ka dhignay daabxoor baan ka dhignay daabxoor ghusaa'an ka ghusaa'i sayli oo kaleeto shay xunoo taafiha ah oon qiimo lahayn baan ka dhignay waxaa weeye fa jacalnaahum ghusaa'an fa bucdan fogaansho ha fogaadeen lilqowmi qoomkii addaalimiina ee daalimiinta ahaa huma markaa ka bacdi ansha'naa waxaan abaabulay min bacdihim kuwaa ka bacdi quruunan quruun baan abaabulay aakhariina oo kale halkaa waxaa lagaga faraxashay iyagana qoladii la dhihi jiray qowmu muxuahay huud oo ree caada meeshaasaa lagaga farxashay humma ansha'naa min bacdihim kuwaa gadaashood quruunan qarnan ma aha waa quruunan ummado aakhariina oo markii kuwaa la halaagay khalaa'iq kale waxaa weeye ka qowmi saalix nebi saalix qoomkiisii oo ree samuuda iyo wa ibraahiima nebi ibraahim qoomkiisii iyo wa qowmu luutin nebi luut qoomkiisii iyo wa shucayb nebi shucayb qoomkiisa waxaa weeye qaala qaala ibnu cabbaas wuxuu yihi hum banuu israa'iila banuu israa'iil weeyaan marka kuwaana waxaa weye rusushii bay beeniyeen waxa maa tasbiqu maa ku tusaysa uma ansha'naa waxaan abaabulnay oonu abuurnay min bacdihim bacda halaaki caad ree caad markay halaagsaneen ka ba'di quruunan ummado aakhariin oo kale maa tasbiqu kama hormarto min ummatin ummadi ajalahaa ilaahay madashuu u qabtay kama hormaraan wamaa yastaakhiruuna kamana dib dhacaane wakhtigii ilaahay ugu tala galay unbay ku halaagsamayaan oo ay ku baaba'ayaan humma markaa ka bacdigeed arsalnaa waxaan dhiray rusulan rusul tatraa oo isdaba socoto rusul baan diray oo mutataaliina isdaba socoto ayaan dirnay oo qaarba qaar kale aanu ka dabageynay waxaa waye kullamaa jaa'a markuu yimaado ummatan ummadii rasuuluhaa rasuulkeeda markuu yimaadana kadabuuhu way beeniyeen fa atbacnaa annaguna waan raacsiinay bacdahum qaarkood bacdan qaarka kale yaan halaaga ku raacsiinay oo iyagana waa la cilib gooye markay ambiyadii ilaahay ay diideen fa atbacnaa bacdahum bacd waxaa weeyaan isra bacdihim bilhalaaki waddamaar waa la halaago waa la baabi'iyey markay beeniyeen waxaa weeyaan uma arsalnaa rasulanaa tadran kulamaa jaa'a ummatan rasuuluhaa markuu rasuulkoodii u yimaado kadabuuhu way beeniyeen fa atbacnaa annaguna waan raacsiinay bacdahum qaarkood bacdan qaarka kale yaan halaagii ku raacsiino wajacalnaahum waxaan ka dhignay axaadiisa kuwa lagu sheekaysto fa bucdan fogaasho yaa liqowmin qoom u sugnaaday qoomkaasoo laa yu'minuuna aan rumaynaynin fa bucdan liqowmin laa yu'minuun humma markaa ka bacdi arsalnaa muusaa wa akhaahu haaruuna labadan iyagoo waa la caddeeyey sidii kuwii hore uma qarsoona humma arsalnaa waan dirnay muusaa nabi muuse iyo wa haaruuna wa akhaahu walaalkii oo haaruuna haaruun ah biaayaatinaa aayaadkii sagaalka ahaa yaa la soo siiyoo lala soo diray iyo wa sultaanin xujo oo mubiinin oo cado waxaa weeye ama kitaabkii towraad ahaa weeye ama ushibaa mar labaad la soo sheegay wa kitaabi wa sultaanin xujo oo mubiinin cad ayaa ilaahay soo xuja waadixa ayuu ilaahay soo siiyey ilaa fircawna fircoon baa loo diray iyo wa mala-ii kuwii madaxda ahaa fastakbaruu way iswaaweynayeen wa kaanuu waxay ahaayeen qowman dad bay ahaayeen caaliina oo isa sarraysiiyo fa qaaluu waxay yidhaahdeen iyagu isla weyn an nu'minu miyaan rumaynaynaa libasharayni laba ruuxoo bini aadama oo mithlanaa annagoo kale ah marka qur-aanka wuxuu ugu soo celinaya waxaa waye gaalada nabi nuux laga soo bilaabay ilaa nabigeenna ruux bini aadama ayaa ilaahay rasuul ka dhigay yay muran ka qabaan baynamaa dhagax meel yaalloon hadlaynin oo submun bukmun ana waa ilaah ay ku sheegayaan ilaahnimadii ka weynayde muxuu ahaayna way ku xadgudbayaan wa qowmuhumaa taa waxaa sii dheer wa qowmuhumaa qoomkooda labadaa tolkooda muuse iyo haaruuna lanaa annagay caabiduuna ayna caabudaan oo annagaa gumaysanno oo ay isticmaar noogu jiraan annagay noo khidmeeyaan waa qowmu waxaa weeye annagay noo hoggaansamaanoo khadam addoon iyo kuwa noo adeegay noo yihiin wa qowmuhumaa lanaa caabiduun fakadabuuhumaa fircoon way beeniyeen nabi muuse iyo nebi haaruun isaga iyo meli'iisii fa kaanuu waxay ahaayeen min almuhlakiina kuwa la halaagay ayay ka mid noqdeen walaqad xaqiiqee aataynaa waan siinay muusaa nebi muuse alkitaaba kitaabkii baan siinay lacallahum waxay mudan yihiin yahtaduuna inay soo hanuunaan ayay mudan yihiin wajacalna bna maryama wa ummahu marka walaqad aataynaa muusa alkitaaba nabi muuse kitaabkii towraad ahaa baan siinoo lacallahum waxay mudan yihiin nimankii reer banuu israa'iil yahtaduuna inay soo hanuunaan ayay mudan yihiin markii la qarqiyey fircoon kadib yaa reer banuu israa'iilna kitaabkii towraad ilaahay siiyey wajacalna bna maryama wajacalnaa waan yeelnay ibna maryama maryamo wiilkeeda wiilkoodoo ciisa iyo ummo hooyadii aayatan mucjizo oo ilaahay awooddiisa ku tusayso ayaannu ka yeelnay wa aaweynaahumaa waannu u dunnay ilaa rabwatin meel taagsina oo daata qaraarin sugnaansho saaxiiba iyo wa maciinin ilqulqulayso intaa ilaahay markii uu soo sheegay subxaana wa tacaala yaa rusushii oo dhan yaa la soo gebagabaynayaa qisadoodii alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha arusulu rusushiiyey kuluu cuna min altayibaati waxa wanaagsan ee ilaahay idinku risaaqoo xalaasha cuna wacmaluu camal fala saalixan camal wanaagsanna sameeya innii anigu bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan caliimun waan ogahay buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala innii bimaa tacmaluuna caliim waan ogahay marka rusushii saasaa la faray marka waan ognahay xadiidkii abi hurayre oo arbacinawowiga uu dhigayey oo dadka inay xalaal cunaan ina farayey oo cibaado iyo wax kasto haddaadan xalaal aadan calooshaada gelinin hilibkaaga uusan uusan ka ka dhalanin shay xalaala haddaad dharka aada huwan tahay iyo meesha aada u hoyan iyo waxa aada fuuli waxaasoo dhan hadday xalaal ahayn wax cibaado ah oo lagaa aqbalayo ma jiro sida axaadiista nabigu ay caddaysay sidaa daraaddeed waa kii nabigeenna yidhi ina allaha amara wuxuu faray almu'miniina bimaa amara bihi almursaliin rusushii wuxuu ku yidhi aayaddan yaa ayuha rusulu kuluu cuna min alطayibaati xalaal cuna wacmaluu saalixan camal wanaagsana markaasaa la aqbalayaae waxaa weeye sameeya yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbuduun oo suuratu lbaqarana mu'miniintina waxaa la yidhi war waxa wanaagsan ee xalaasha ah cuna oo ilaahayna caabuda washkuruuda waxaa weeye waxay u dhigantaa un wacmaluu saalixan iyo washkuruu way isu dhigmaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbuduun haddaad ilaahay caabudaysaan ayuu alla yidhi huma nabiga dakara arajula nin buu yuu sheegay yutiilu safara safarka dheeraynayo ashcasa akbara oo waxaa weeye busaaraysan oo boorhaysan waxaa weeye yutiilu safara ashcasa akbara yamuddu yadayhi labadiisa gacmoodna ila asamaa'i wuxuu cirku u taagayaa wuxuu odhanayaa yaa rab buu ilaah yaa rabbi buu odhanayaa madcamuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wagudiya bilxaraam fa annaa yustajaabu lahu see loo aqbali buu nabigeenna yidhi culimmada xadiiska fasirtay waxay yidhaahdeen xadiidkaa waxaa ku jira afar shay buu ninka ayuu nabigu ku tilmaamay mid walbaba keligiisay axaadiistu inoo sheegtay uu ilaahay ducada u aqbalayo ta ugu horraysa waxaa weeye yutiilu safara safar horta ninkaa waa musaafir nabiga axaadiistii wuxuu noogu sheegay qofka musaafirka ah ducadiisa inaan la radinayn oo la soo celinaynin safarku ama ha dheeraado ama ha gaabnaado weliba haddaka wuu dheer yahay ashcasa akbara oo waxaa weeyey basaasan oo busaaraysan oo boorhka iyo jidjooggii ah taana ilaahay waxaa weeye waxuu ducada wuu aqbalaa ruba ashcasa akbara duu tumrayni laa yu'bahu lahu yuradu bilbaabi laa yu'bahu bihi low aqsama cala allaahi la abarahu waxaa badan mid basaasan oo busaaraysan oo muxuahay tima raama a leh oo jida oo guryaha muxuaha irdahooda war odoonna dhaaf la leeyahay isagoo muxuu ahaay gaajaysanoo wax tuugsanayo low aqsama cala allaahi ilaahay hadduu ku dhaartana la abarahu ilaahay wuu u samafali lahaa midkaa kaana waa sidaa waxaa yutiilu safara aqbala waxaa yamuddu yadayhi haddana labada gacmood buu cirka u taagayaa nabigeenna wuxuu yidhi addoonka haddii uu muxuu ahaayey gacmihiisa taago ina allaha xayiyun kariim ilaahay waxaa weye waa deeq badan yahay waana xishood badan yahay idaa rafaca alcabdu yadayhi haddii uu kor u qaado waxaa weeye ilaahay wuxuu ka xishoonaa an yaruddahumaa khaa'ibayni iyagoon waxba ku jirin inuu celiyo waxaa weeye kelimada afraad yaa rabbi kelimada rabbi la yidhaahda weeye oo khaliiluraxmaan uu qur-aanka ka buuxo ilaahay uu ku baryo oo culimmada qaarkood ay yidhaahdeen waxaaba dhici karta ismullaahi alacdam ilaahay magiciisa weynoo alladii idaa duciya ajaab waxaa wa idaa su'ila actaa inay tahay afartaa isagoo isku darsaday oo mid walba dhinaceeda loogu muxuu ahaaye loogu dembi dhaafi lahaa oo wuxuu baryo la siin lahaa yaa waxaa la yidhi madcamuhu xaraam wuxuu cunaaya waa xaaraam wa mashrabuu xaraam waxaa weeye wamalbasuu xaraam dharka uu qabana waa xaaraam wagudiya bilxaraam waxaa lagu anqariyey oo lagu habay xaaraam weeye fa annaa yustajaabu lahu xaggee baa lagu aqbalayaa annaa kayfa weeye ama mataa ama ayna xaggee laga aqbali goormaa la aqbali seebaa loo aqbali midnana ma jiro la ama aqbalayo nabigeena wuxuu inoo sheegay hadduu qofka uu maro qabo oo waxaa weeye toban dirham ama toban shay oo lacaga uu ku gatay ama toban doolaar dhe ama toban shilin waxaad rabta ku ku tusaaleeye oo sagaal ay xalaal xalaal tahay halna uu xaaraam yahay maradaa intay korkiisa saaran tahay inaan wax laga aqbali oo cibaado inayna jirin sidoo kale waxay kullu nabat kullu laxmin nabata fi lxaraam fannaaru awlaa bihi marka intaasoo dhan waxay ku tusaysaa xalaal in la quutaayi waxaa weeye diinta waxyaabaha ugu waaweyn bay ka mid taho ilaahay baa rusushii faray wacmaluu saalixan camal wanaagsanna fala innii anugu bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan caliimun waan ogahay wa inna haadihi tan oo la soo sheegay oo waxaa weeye ambiyadaa nabi nuux laga soo bilaabay oo ilaah la soo waday muxuu ahaaye nabi ciise iyo hooyadii wa inna haadihi taas diintaas ay ugu yeedhayeen dadka millatukum waa diintiinnii wa inna haadihi ummatukum waa miladiina ummatan waaxida iyada oo milo keliya ah wa ana aniguna rabbukum rabbigiinnii baan ahaye fattaquuni iga baqa ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa saas ayuu yidhi marka saa iyadoo laisku ogaa bini aadamkii marka maxay ku dembeeyeen maxay sameeyeen rusushii waa meel keliya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa fataqatacuu way kala googoosteen way qaybsadeen say rabeen bay ka dhigteen fataqatacuu way kala googoosteen amrahum dhexdooda bayna amrahum amarkoodii beynahum iyaga dhexdooda zubulan waxaa weeye warqado xaashiyo ayay u kala googoosteen fataqatacuu way kala googoosteen amrahum amarkii diinta oo ina kulmiyo laga rabay waxaa weeye beynahum dhexdooda zubulan bay u qaybsadeen ummaday u kala baxeen amri diinihim firaq oo fara badan iyo adyaan iskhilaafsan kani waa majuus kani waa yahuud kani waa nasaara wixii la faray oo inay isu tagaan ah waxaa weeye ma ayna fulinin kullu xisbin waxa kooxdii la arkaba xisbigii la arkaba bimaa ladayhim waxa iyagu ay haystaan yay farixuuna ku faraxsan yihiin maadaama ay sidaa tahay fadarhum ka tag nabi maxamedow fii khamratihim muquursanaadooda ay gaalnimada iyo baadilka ay muquursan yihiin ku dhaaf baa yidhi xataa waxaa weye xataa xiin ilaa wakti laga gaaro dhaaf baa lay fadarhum fii khamratihim waa khitaab oo lala hadlayo nabiga iska dhaaf baa lay kuwaa mushrikiintaa halmaankooda iyo jahligooda iyo baadidooda ha ku maquursanaadeene xataa xiin ayaxsabuuna marka aayaddana waxaa weeye gaaladu marka iyagoo sidaa gaal u ah ilaahay uu bulaaliyo istidraajka waxaa la yidhahda sasabidda la yidhaahdo markii xoolo iyo wiilal iyo caafimaad iyo madaxnimo iyo amni iyo ammaan iyo istiqraar markii laga buuxiyo waxaasoo dhan yaa waxay u qaateenba inuu waxanba ilaahay raalli ka yahayoo waxay ku dhihi maxaa naloo siiya hadduu ilaahay raalli naga ahayn adduunyadaa iyaga la qiimo badan ilaahayna adduunyada agtiisa qiimo kama leh iyagu waxay iska dhigin niman caqli ku hadlayo waa idinka muslimiinta ilaahay baa muxuu ahay mu'miniintiisii baan nahay annagaa ilaahay u dhow annagaa ilaahay waxidna ilaahay aad leedihiine muxuu wax idiin siin waayood masaakiin u tihiin annagii aad lahaydeen gaalaad tihiin oo ilaahay baad ku kufrideen oo sanam baad caabudeen maxaan xoolo uleenahan u barwaaqownay taasay deliishanayaan waxaa ka maqan marka adduunyadan ilaahay agtiisa inayna qiimo ku lahayn siduu xadiisku nabigeenna sheegay wuu yidhi low kaanat iddunyaa adduunyadu haddii ay tahay tazinu tii u miisaan mayso cinda allaahi ilaahay agtiisa janaaxa bacuudatin bal kaneeco garabkeed muxuu yahay maa saqaa kaafiran shurbata maa gaal ma una waraabiyeen marka adduunyada ay deliishanayaan yaan ilaahay agtiisa qiimo ku lahayn saas weeye marka ayaxsabuuna ma waxay u malaynayaan annamaa numiduhum waxaan u kordhinayno bihi shayga oo min maalin xoolo ah wa baniina carruur ah oo caafimaada oo wax walba ah kaasi ma waxaan u malaynayaan nusaaricu inaan u dedejinayno lahum iyaga fil khayraati khayraadkama inaan u dedejinayno ayay u maleeyeen masaasay u maleeyen in ilaahay raalli ka yahay nusaaricu inaan u dedejinayno lahum iyaga fi lkhayraati inaan u dedejinayo loo samafalayo miyay u maleeyeen bal laa yashcuruuna waxba ma garanayaano xooluhuba waxbay daaqaan marka waxba iyo waxba kuma fikirayaan waa siday u yidhaahdeen wa qaaluu naxnu akharu amwaalan wa owlaadan wamaa naxnu bimucadabiin xadiidka nabigeenna waxaa ku soo arooray calayhi asalaatu wasalaam nabigeenna inuu yidhi ina allaha alla yucti dunyaa adduunyada wuxuu siinayaa liman yuxibu qof uu jecel yahay iyo weliman qof laa yuxibu un jeclayn labadaba adduunyada waa la siinayaa walaa yucti diina diinka ilaahay ma siiyo ilaa man axabba qofkuu jecel yahay unbuu siinayaa xadiidkaa imaam axmed ibnu xambal ayaa weriyey bal laa yashcuruuna waxba ma kala oga ina aladiina kuwii hum iyaga min khashyati rabbihim rabbigooda cabsadiisa waxaa weeye mushfiquuna ka baqo ina aladiina waxaa weeye allah subxaanahu wa tacaala waxaa ka cabsada oo oo wax ku qaata markii kuwaas laga soo hadlay oo lenusaari lahum fi lkhaalati bal laa yashcuruuna ina aladiina kuwii hum iyaguba min khashyati rabbihim rabbigooda cabsidiisa khashyada waxaa weeye waa cabsi oo weynayn ay la socoto min khashyati rabbihim mushfiquuna oo ka baqo iyo waaladiina kuwii hum iyagu biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa yu'minuuna rumeeyo ama aayaadka koonka ha ahaado ama kuwa ilaahay uu soo dejiyey oo rususha ku soo dejiyey ha ahaatee biaayaati rabbihim yu'minuuna iyo waaladiina kuwii hum waaladiina kuwii hum iyagoo birabbihim rabbigooda laa yushrikuuna aan u shariig yeelaynin iyo waaladiina kuwii yu'tuuna siinayo maa aatow waxay bixinayaan ama waxay samayn ay bixinayaan ayay bixinayaan yu'tuuna maa aatow waxaa weeye waa sifadii afraad weeye oo mu'miniinta lagu tilmaamayo zakay bixinayaan sadaqay bixinayaan ilaahay bay acmaalulbiri waalkhayr bay ugu dhowaanayaan waxay ka cabsanayaan in laga aqbalo waxaa weeye xasan albisri wuxuu yidhi qofka mu'minka jamaca ixsaanan wa shafaqa wanaag iyo wuxuu kulmiyey cabsi baqid ilaahay ka baqi wa ina almunaafiqa munaafiqana jamaca wuxuu kulmiyey isaa'atan xumaan oo dembi iyo uu gelayo iyo wa amnan isagoon cabsanaynin marka waaladiina kuwii wey yu'tuuna siinayo aladiina yu'tuuna maa aatow waxay siinayaan wajilatuhum wajilatun wa quluubuhum quluubtoodana wajilatun ay baqayso annahum iyagu ilaa rabbihim rabbigood raajicuuna inay u noqonayaan marka aayaddan waan garanaynaa waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raajicuun caaisha ayaa weydiisay oo waxay tidhi yaa waxay tidhi yaa rasuula allaahi ma kuwa muxuu ahaay kuwa wax sinaysto oo wax hado oo wax kuwaa miyaa kuwa wajilad quluubuhum laleeyahay maya ayuu yidhi caaisha waa kuwa salaado oo zakeeyo oo soomo oo haddana waxay ka baqayaan in laga aqbali waayo ulaa'ika kuwa halkaa laga soo bilaabay khabarkeeda waa kuwa ina aladiina hum min khashyati ulaa'ika kuwa yusaaricuuna way u degdegayaan fi lkhayraati wanaagga ayay u degdegayaan oo wahum iyaga lahaa khayraadkii yay saabiquuna u hormarayaan kuwa tilmaamahaas oo waaweyn leh waxay u daacada ilaahay acla darajaati inay muxuuaha meesha ugu sarraysa ay gaaraan oo wahum iyaga lahaa waxaa weeye khayraadkiibay saabiquuna u kala orotamayaano fakhruraazi wuxuu yidhi sifaadkani oo wanaagsan ta ugu horrayso waxaa weeye khoof ilaahay bay ka cabsanayaan midda labaadna waxa ilaahay uu subxaanahu wa tacaala waxay iska ilaalinayaan wuxuu ilaahay ka reebay labaadna tasdiiqa biwaxdaaniyati illaahi ilaahay bay rumaynayaan tan saddexaadna waxaa weeye tarki riyaa'i fi taacaat ilaahay waxay ka tegayaan inay waxa ay samaynayaan dadka istustusaan ta afraadna waxaa weeye oo tilka isugu soo uruursatayba iyagoo daacaadka samaynayo yay haddana ilaahay ka baqayaano inay ku gaboodfalaan oo si fiican ay u gudan waayaan saasay ka yaabayaan walaa nukallifu annaguna ma kalifnooma ma shaqaynu yidhi ilaahay nafsa naf ilaa wuscahaa wixii ay awooddo ma ogiye waladaynaa agtannada waxaa ah kitaabun kitaab oo yantiqu ku dhawaaqayo bilxaqi xaq oo wahum dadkii laa yudlamuuna lama dulminayo haadaa wabillaahi tawfiiq